أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaasha sharafta leh ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee diiradda jimcaha oo aad xiliyadan oo kale si joogta ah u dhegaysataan barnaamijka maanta waxaannu diiradda ku saaraynaa aas-aaskii ciidanka dowladda iyo sida ay ugu burbureen dagaallada ka socda gudaha soomaaliya berito oo kale labayo tobanka abriil kun sagaal boqol lixdankii waa maalintii la aas-aasay ciidanka dowladda waxaana hadda laga joogaa lixdan iyo shan sanno tan iyo markii la dhisay haddaba warbaahinta alfurqaan waxay idiin diyaarisay muuqaal gaar ah oo soconaya qiyaastii hal saac kaas oo si qoto dheer uga hadlaya taariikhda ciidanka dowladda laga bilaabo hanaqaadkoodii ilaa hoobashadoodii muuqaalka waxaa codkiisa ku aqrinaya waryaheena cabdifataax filibiin waxaana naga wargelin ah saacadaha soo aadan in uu soo baxayo muuqaalka oo dhammaystiran insha allah ee dhegaysi wacan بسم الله الرحمن الرحيم
هاي هاي هاي قبل ما حكب اللي حكت لي انا عمد بص قاعد صح من قصه هاي هاي هاي اردن هاي كان عند الناس الثالث هاي هاي هاي هاي ترى ضرب Go, go!
himba soomaali wadara hantina wacdiyo waxsheeg bahwaniyo wanaabinkeeni waddankiyo waxqabadkii markaan dibiisu weydiino hadeen lagu wardiyayaan intaa weeyeleenahaye qof kastaba wanaag bayu talwedhuneeyahaye ereyadii wacnaa dhegaaha waa laga waraabshaye waxaynu isku wada waafaqniyo wixii isweydaarsan waa in la iswaraystaa siduu waajibkii yahay
taariikhdu waa mid dhigan dhambaalay uruurisaa dhacdo iyo mid la dhowraba ninkii timir abuura iyo ninkii tiin tallaalaba taariikhda ayaa werin waayniyo way tabaaqsaniye ballanteennii waafiga ahayd yaa u rogay weyda
muddadii u dhexaysay kun siddeed boqol afartan iyo siddeeddii iyo kun sagaal boqol labaatan iyo sagaalkii gumaystayaashii ingiriiska iyo talyaanigu waxay waddanka ka hirgeliyeen ciidamo soomaali ah oo magacyo qurxoon wata asii calooshood u shaqaystayaal ah loona diyaariyey in lagula diriro dhaqdhaqaaqyadii gobonimadoonka ahaa iyo mujaahidiintii ay hormuudka u ahaayeen geesiyadii addoonsiga necba sida sayid maxamed cabdulle xasan oo uu halgankiisu bilowday tii iyo sheekh xasan barsane oo isna geylanka bilaabay tii marlan qaadaneyaa iskaga weecdee colkii ay dhiseen soo duulayaashii reer yurub oo qaab ahaan la jaad ahaa askarta loogu magacdaray danab iyo gorgor ee ay maanta kala tababaraan maraykanka iyo turkiga loogana dan lahaa ka hortagga soo laabashada imaaradihii islaamiga ahaa ee waddanka ka talin jiray qarniyaal badan sida zaylac cadal iyo awfaat ayaa ku baaba'ay dagaalladii jihaadka ahaa ee ay culimmadu calanka u sideen halka sidoo kale dagaalladaasi ay ku le'deen kumanaan ka tirsan ciidan kii caddaanka ahaa iyo hogaamiyaashoodii uu ka mid ahaa rijard korfil
koofilow jiitayaan dunida joogayne adigaa jidkii lagugu waday jimiclaaneede jahaanamo la geeyo walaakhiru jahaane nimankii jannuu kacay warbay jiriin ishalleeyeen kuwaasa naarta joogiyo markaad janaanadii gaadhid siduu eebbahay ku jirabay mari jawaabteede daraawiish jigraar nagaama dayntaniyo jeerkeedhe jigta weerar bay goor barqacaanagu jifeeyeendhe ingiriis jebyo waxaa ku dhacay jac iyo baaruudadhe
shisheeyuhu markuu arkay inaanuu soomaaliya sii joogi karin dagaalka oo dabadheeraaday iyo natiijadii la filayey oo cagsi isku beddeshay darteed wuxuu go'aansaday inuu dalka isaga tago balse uu muddo toban sannadood ah ku diyaariyo dowlad soomaaliyeed oo aaminsan mabda'iisa dimuqraadiyadda iyo ciidan hor leh oo aan muuqaal ahaan iyo dhaqan ahaan waxba kaga duwanayn askartiisa soo duulayaasha ah u labisanaya sidooda garka xiiraya shaarbo waaweynna daysanaya maamulkii talyaaniga ee la odhan jiray administrazione fidujaria italiyana dilla soomaaliya efis oo la dhisay kii waa nidaamkii ay qaramada midoobay u xilsaartay diyaarinta iyo waxa loogu yeeray gobonimo gaarsiinta dalka siiba koonfurta iyadoo ingiriiskuna uu waqooyiga ka waday howlo noocaas ahi marka laga yimaado dhisidda xukuumaddii daakhiliyadda ahayd ee cabdulaahi ciise iyo baarlamaankii waagaas uu aadan cadde madaxda ka ahaa shisheeyuhu waxay xoogga saareen dhisidda ciidan ka kooban haraadiga calooshood u shaqaystayaashii hore iyo kuwo cusub oo isugu jira boolis iyo seerjito markii talyaanigu soo noqday koonfurta oo unadu ay soo siisay waajib ah in soomaaliya toban sano uu ku soo gaarsiiyo inay isxukunto ayaa si xoog leh loo soo saaray waqooyina waa laga bilaabay dadaas nafteeda talyaanigu markuu soo laabtay wuxuu uruursaday fajiistadii kuway ka tagtay wixii ka dambeeyey dadka markaa joogo la qoro waxaa ka mid ah maxamed siyaad xusaan kulmi afrax maxamed ceenaanshe kediye raggaasaa ka mid ah talyaanigu marka dadkaas iyo horta raadsaday oo dadkiisa ahay saraakiil dhowr ah oo yurub loo qaaday si loo soo layliyo ayaa dhowr sanno kadib dalka dib loogu soo celiyey kolkaasoo ay madaxdii gumaystaha talyaanigu qaabayn cusub ku sameeyeen ciidamada una cayimeen goobaha ay degayaan iyo shaqooyinkooda marka saadku waxaa ka jiray ciidamo boliisah oo ciidamo waagi hore xiisaan la dhihi jiray laakiin marka dambe bolisiya mobil isku bedelay gobolladoo dhan bay joogeen kismaayo xamar baydhabo beledweyne gaalkacyo marka ciidankaasaa jiray kabacdi markii lixdankii la xoroobay oo lixdankii la qaatay waxaa la isku daray kii waqooyi oo ka jiray la jiray soomaali scout la dhihi jiray iyo bolisiya mobile xamar southka talaaniga la isku daray markii la isku daro laba kun iyo shan boqol baa lagu qiyaasaa intay ahaayeen markii la soo gaaray kii xilligii xorriyadda calanka la siiyey soomaaliya waxaa la sameeyey shuruucdii iyo xeerarkii ciidanka oo ay diyaariyeen gumaystayaashu ha yeeshe ee nasiib darrada kale ee dhacdayna waxay ahayd in ciidankii ugu horreeyey ee lagu aasaasay xooggii dalka ay u badnaayeen dad dhaqanka laga dooriyey oo muqadiraad la baray tobankii sannadood ee efis waxaadna ka garanaysaa magacyadii ay wateen oo ah kuwo ka tarjumaya sifaalahoodii lixdankii bisha abril ayaa sharci la soo saaray oo la leeyahay maadaama saddex bil ka bacdi aan istiqlaal qaada doono waa in sharci la sameeyo lagu asaasayo xooga dalka soomaaliyeed abriil saddexdii in la sayaano maayo meelahaas markaas waxaa laga bilaabay booliskii hore ayaa qeyb laga soo waday laga soo gooyey loo baxshay cali tubaako oo kun kun qofood meelahaas ah lama ku naanaystaasi maxay ku timid
يعني تبا- تبا- وايل تبا- وايل وايل تواقعنا waxay qab cali boobaay waa caliga ku xigo oo laba kun oo dhalinyaro ahay oo xalano lagu tababaray bootigu ayaa magacaas baxshaan fila dhalinyaraan ayaa odayaalo tubaanka cunaay saddexdaas kun ayaa lagu asaasay xooga dalka soomaaliya
in badan oo ka mid ah dadka soomaalidu waxay ku kadsoomeen dowlad dhiska gumaystaha waxayna u qaateen in loo samaynayo dowlad wanaagsan oo adduun iyo aakhiraba barwaaqo lagu gaarayo balse markii calanka la saaray kii xildhibaanaduna hal nin mooyaane ay dhammaantood ka codeeyeen kitaabka allah cod aqlabiyad lehna ku doorteen dastuurkii uu qoray yahuudigii la odhan jiray shibron waxaa baraarugay dad badan oo ay abwaanadu ka mid yihiin dembi ku hadli maayo ee ma ahay dowladdan rabay isma doorin gaalkan diri iyo daarka sii galay dusha midabka soomaali baa dugulka moodaaye midna laguma diirsaday qalbigu waa dirkii karale
kii dowladdu waxay dimuqraadiyaddii ku labaysatay mabda' kale oo ka sii halis badan oo la yidhaahdo shuuciyad kaasoo saamaynaya siyaasadda dhaqaalaha iyo nolosha bulshada islamarkaana la dagaalamaya hantida gaarka loo leeyahay ciidankana waxaa lagu dhaarinayay inay daacad u noqonayaan kacaankii calanka u siday shuuciyadda waxaa noola dhaariyey yani dhaartu isla mid bay ahayd. hal hal shay aa laga bedelay laleeyahay mataqaanaa ee, waxaa waxaan ku dhaartay inaan difaaca kacaanka kelmadaasa lagu dar qaranka- kacaanka waa xisbi ogtahay marka loo fiiriyo xisbi kacaanka hadi wadaagga waa soo gaarto yani kaasaa loo dhaaranaya jariimadii ugu weyneed ee ay taliskii militarigu ka geysteen waddanka waxay ahayd beeninta qur'aanka laynta dhaca iyo xabisidda tobannaan culimmo ah oo ka hor yimi xadgudubkaasi haddii culimmo maalkeed la dhaco magan ilaahay ah minshaar waxgoysiyo hadday malaha xoog weydo sow inay maqraha soo aqrido lagu malayn maayo waxaa la yidhaahdaa habaarkii soomaali ka soo gaaray tacaddigaas waa kan u yeelay dhafoorka ay maanta leedahay wayaaragu taladay dhejaya wax fudud mooday waxii beerayaasuu maqlay uu wahabuu sheekeeyey weeraar cidla ayaa degayuu waaqla shanuu guuray yaa intuu wadaagii qawaday keligii weel doonay waddaa horuu marlan qaadane yaa iskaga weecdee inkastoo asal ahaan dowladda iyo ciidankeedu samaysteen gumaystayaashii reer yurub haddana waxay taariikhdu xusaysaa inay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhaameen askarta maanta joogta waxay ahaayeen ciidan ka santaaga nasaarada xabashida iyo kenyaanka welibana la dagaalama laakiin wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii shuuciyadda wuxuu dalku galay hubanti la'aan amni xaalku waa uu ka sii daray waxaa abuurmay hogaamiye kooxeedyo magacyo qabiil wata si ku daaban etoobiya maraykanka iyo yahuudda dowladdii jabuuti lagu soo dhisay sannadkii labadii kun ee uu madaxda ka ahaa cabdiqaasim salaad xasan waxay isugu yartay saraakiishii hore intii xilligaas waddaniyadda lagu garanayey waxaase bilowday waagaas dagaal sirdoon oo ay etoobiya ku soo qaaday waddanka kuna beegsatay saraakiishii hore intii ay ku tuhmaysay xabashi nacaybka siiba kuwii mariiniska ahaa ee badda loo tababaray iyo qaar ka mid ah culimaa'udiinkii kula jihaadayey soomaali galbeedda weli gumaysiga ku maqan gumaysiga ahaa weligayaa mooday inaan waran la gadnaan rabnee wanankayou loogay sirtaan niman walwalaa jire yaa warqada dhiibee
sannadkii labadii kun iyo afartii waxaa nairobi lagu sameeyey dowlad ay dhismaheeda kaalin weyn ku lahayd etoobiya taasoo lagu saleeyey hab lagu kala qaybinayo ummadda soomaaliyeed oo isugu jira federalism iyo kala qaybin iyo kala faquuqid ciidan dhiskii ugu badnaa ee dowladdaas waxaa la wareegay wayaanaha etoobiya waxaana la xusuustaa markii ay ku soo duulayeen waddanka labadii kun iyo lixdii inay foodsaare ka soo dhigteen ciidamo soomaali ah oo ay dadweynuhu u bixiyeen koobi amxaaro dowladda waxaa hormuud u ahaa cabdulaahi yuusuf oo xilligii xukuumaddii maxamed siyaad u xarooday xabashada calankoodana ka taagay balanballe iyo cali maxamed geeddi oo ay muqdisho isku xaafad ku soo koreen miles zenawi ra'iisul wasaarihii xilligaas ee xukuumadda adis ababa mabda ah ay aaminsanaayeen cabdulaahi iyo cali wuxuu ahaa mid simaya islaamka iyo diimaha baadilka ah dalka lama kala laha waa la wada leeya aniga sidaasay tahay in qof lagu xadgudu ma rabo aniga kii kitaab akhrisanaya iyo kii kiniisadaada aniga muwaadin hadduu yahay shaqo qarnaan ka rabaano as far as uu soomaaliya oo muwaadin yahay wixii siyaasadda dowladdu wixii dowladdu u darsato ha qabto hadduu qabanayo maxaa karta adiga ilahay maata adiga naar maa geyne wixii siyaasadda dowladdu wixii dowladdu u darsato ha qabto dowladdu u darsato ha qabto hadduu qabanayo maxaa qabanayo ilahay maata adiga naar maa geyne adiga naar maa geyne
iyadoo uu mabda'u sidaa ahaa haddana ciidamada etoobiya ee muqdisho duulaanka ku joogay ayaa aad u dullaystay taliyaashii ciidamadii dowladda waxayna gaareen heer ay si cad ugu sheegaan madiidinimadooda waa anigii sargaalka ee obreshonka wata etoobiyaanka kabtan uu ahaa ayaan u malaynayaa baa cabdi qaybdi si xun ula hadlay si xun oo mas-uuliyad darro ah buu ula hadlay cabdi qaybiidna waa ka fal celiyey ingilish buu wuxuu ku yidhi ma og tahay wariac inaan ahay janaraalka booliiska soomaaliya xakumaha ereygaasuu ingilish ku yidhi laakiin jawaabta etoobiyaanka waxay noqotay erey aad foolxumo u ahaa you are nothing oo
waxba matiid waxba matiid waxba matiid baa leeyahay
wanta tir bilaashi ahootiisi weedi waayey walandaadi baasyaan noqdayoo kay wahdiya seexday
sannadkii labadii kun iyo afartii ilaa maanta waxaa ciidamada dowladda federaalka gacanta ku haya shisheeye isugu jira saddex nooc oo kale ah aarsidoon addoonsidoon iyo anfacadoon kuwaasoo ajendayaashooda gumaysi marsiinaya maraaxishii uu gabaygiisii dardaaran inoogu sheegay allaha u naxariista ee sayid moxamed cabdulle xasan
waa sidii uun uu sayidku horey ugu gabiye sheegay sayid maxamed cabdulle xasan marka wuxuu yidhi war wuu idin dagayaa kufriga aad u dabcaysaan war kufrigan aad u dabcaysaan wuu idin dagaya wuu idin sirayaa yani war wuu idin dagayaa kufrigan aad u dabcaysaan ya dirhamku idin qabayaa dib u go'aysaan hadda waxoogaa lacag idin siinayaa laakiin ogaada wuu idin layn doonaa marka hore dabku idinka dhigi dumar sidoodii marka xiga dabaqadda ayuu idin dareesiin yacni inuu idinka sarreeyo idin tusaya marka hore horta wixii huba keena marka dambena wuxuu idin tusayaa inuu idinka sarreeyo dabaqadda ayuu idin dareensiinaya inay idinku dabaqa hoose tihiinoo idaan micno lahayn marka xiga dalku idinku odhan duunyo dhaafsade marka xiga dushuu idinka rari sida dameerkii meesha loo socdaa meesha
su-aasha isweydiinta le waxay tahay reer galbeedku maxay inaga rabaan dad ducafaa oo masaakiina waan waxba yeelayn oo meel cidlaa iska fadhiya maxay ku falayaan oo ay ku xoog badan yihiin dilistooda waxay yidhaahdaan reer galbeedku waxay rabaan waxay u bixiyeen nimankaasi toddobadan waddan weeraraya alfawda alkhallaaqa waxay yidhaahdeen caws baanu ka rabnaa meesha tan ama si kale haddaan u tilmaamno waa taqsiim ilmuqasam markii hore cycus beacon waa la googooyo wadamana yaryar baa laga dhigay markii la hubiyey mid waliba inuu iyaga ku xidhan yahay ayaa haddana waa la googooynayaa mar kale ayaa googooyntii soo noqonaysaa oo maxaa laga rabaa waxay leeyihiin waxaa la doonayaa inay noqdaan alfawda alkhallaaqa creative cows waxay yidhaahdaan oo waa maxay macnaheedu waxa weeyaan bay yidhahdeen decentralization then the government will be the un bay yidhaahdaan waa in wadannada tan dowladnimadooda la baabiiyaa decentralizer laga dhigaa cidda ka talinaysaana waa inay noqotaa un-ta maanta soomaaliya ayaa ka taliya dowladaynu de inagu markaynu wada hadlayna isu sheeganaa dowlado iyo gobollo iyo waxbaynu sheegnaa dowlad kasta iyo gobol kasta afar wasaaradood oo ka midiba hay-ad un-ta baa wax siiso ay hoos tagtaa waxay samayn kartaa ma jirto inay hay-adda ku noqoto mooyaane dhowr wasaaradood un d b baa u taliya dhowr wasaaradood unesca u talisa dhowr wasaaradood safta children baa u talisa dhowr wasaaradood kuwa qaxoontiga u taliya hay-aadka un-ta ma yidhaahdaan meeshan annagaa xukunna laakiin afar wasaaradoodba hay-ad bay ku xidhantoo ka taliyaan waa dhammaan soomaaliya dacal ilaa dacal wasaarad kasta afar afar wasaaradoodoo kasta waxay ku xidhan yihiin hay-ad kuwaasi ka mid ah waa decentralizationkay sheegayeen ee ah dabeetana governmentku inuu un-ta noqdo dowladaha maraykanka reer yurub nato iyo qaramada midoobay waxay dhaqaale badan ku bixiyeen dhismaha dowladda federaalka iyo ciidankeeda si looga hortago inuu dalka la wareego maamulka islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay qaateen bixinta gasiinka ciidanka gunnooyinkiisa gaadiidka iyo garaad buuxinta ama siminaarada saraakiisha taa waxaa ka sii daran oo ceeb iyo wajixumo lagu macneeyey in dowladda federaalku iibsan weysay xataa buugaagta iyo qalimaanta taliyaasheeda duruusta lagu siinayo iyo tooshashka ay ifsadaan habeenkii iyagoo weliba dalkooda jooga halkan waxaan la wareegaynaa maanta qalab muhiim u ah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ay ku jiraan gawaaridan waaweyn ee xamuulka sida sidoo kale ay ku jiraan qalabkii caafimaadka oo dagaalada lagu gelay sidoo kale waxaa ku jira qalabka miinooyinka qalab fara badanaan halkan kula wareegnay oo in yaroo ka mid ah oo tusaale ah lasoo bandhigay iyuda sida aad ogtihiin soomaaliya wax badan ayay garab siisay haddii aa lahayd tababarada oo kun iyo in ka badan brestationkeeda hadda ay noogu jeediyeen saraakiil ah ay soo saareen sidoo kale ciidan kale fara badan halkan waa xaruntii tababarka jenaraal dhega badan waxaan leenahay mar kale iyo mar kale waa ku faraxsannahay wadanka aan saxaabada nahay iyo wadamada kale oo isu tegay iyuda iyo afrikada iyo dhammaan wadan walba oo soomaaliya garab siinaya waxaan leeyahay waa mahadsantihiin saaxiibbada maraykanka ee halkan fadhiya kaliya kumaanay ekayn inay tababaraan ciidamada danab kaliya kumaanay ekayn inay bixiyaan taakulayntooda kala duwan oo qaybaha kala duwana laakiin mararka qaarkood waxaa jirtay xitaa inay ka garab dagaalamaan oo kuwo badan oo saaxiibbadooda ah kuwana ku dhintaan kuwana ku dhaawacmaan oo ay dhiigooda u bixiyaan dibu soo kabashada iyo dibu xulaynta soomaaliya aad iyo aad ay marka u mahadsan yihiin nin dhallinyaro ah oo aan mararka qaarkood oodooyin ku xasuusto oo nabi daa'uud la yidhahdo daa'uud nabi noqon doonaa marka dambe laakiin markaa ciidanku ka mid yahay waa dhalinyaro waa labaatan jir xataa labaatan jir maa soo jira ayaa ciidanka ka mid ah daa'uud geesi u ahay wax kale ma aadina dagaalkii si xirfadaysan oo wuxuu u aaday ninkii gaalka hogaaminaya ciidanka faqatala daawuudu jaaluuta aa ilaahi jaaluud kii weynaayey waxaa dila daa'uud aa diloo dhalinyaro ah alla wuxuu yidhi wa aata lahu lmulka walxikmata ilaahay wuxuu siiyey boqortooyada iyo nabinimadu isugu daray marka odawaa waa nin dhallinyaro ah oo marka hore su-aashaada haddaan usoo laabto xirfad leh oo xirfad dagaal leh marka waxaan u socdaa labo wuxuu kale caan ku yahay geesinimo geesinimaduna waa mid hadda nebi daawuud aan ka sheegaye waa midda boqortooyada ku gaaray waaye geesinimada waxay dhaxal siisaa guusha idaa keenta shisheeyaha la baxay beesha caalamka waxay joogitaanka ciidamada afrikaanka ilaa maanta ku barbarwadaan tababarka askar soomaali ah oo loo qoro si nidaam darro ah masuq maasuq iyo qabyaalad waxaana qaarkood si hoose loogu diiwaan geliyaa shisheeye kala duwan oo doonaya inuu mid walba dalka ku yeesho ciidan maqaarsaar ah oo mabda'ooda ku shaqaynaya waayeel waxaa la yidhi maalinuu cabsadaa ilmuhuna maxaa la yidhi habeenkii ani cabsi weyna igu jirta saraaxa inaan idiin sheegaan rabaan ciidan habeen la qoraayo oo nabad sugudsu qorayso oo laba dowladood kaliya loo diraayo ani ma fahmin saraaxa muxuu yahay ciidanka nabad sugudda qorayso muxuu yahay ciidanka nabadsugud u qorayso oo laga qarinayo taliyayaasha maxaa taliyayaasha looga qarinaa ciidankaasna waxaa loo samaynaya inay amni sugaan ma u malaynayo khad axmar khad axmar waayo arrintaas we never accept that never ever never ever saraakiisha hormuudka u ah qaybaha kala duwana ciidanku inaysan ahayn dad lagu soo xulay khibrad iyo aqoon iyo karti iyo dadnimo ay yihiin qaar ku yimid siyaabo kale dabcan askariga diiwaanka ciidanka la dallacsiinayo wuxuu ka imaanayaa taliyaha booliiska taliyaha militariga taliyaha nabadsugidda taliyaashaasi iyo kuwa iyo midka taliyaha asluubto taliyaashaasi inay lacag ku bixiyaan inay lacag ku helaan inay ciidanka dalacsiyaan oo saraakiil dad aan ciidan militari ahayn weligood ciidan noqonin ciidanka laga diiwaangelin ganacsada ah wadan kale ka yimid qaarkood ay macno ilahay wadankaba aysan wax war ka haynin inay lacag ku dhiibaan askari kastana dalacsiinta loo qoray ay ku xiran tahay lacagta uu dhiibay hadda darajada soomaaliya waa la iibsadaa xidig haddaad rabto dhowr kun baad bixinaysaa laba kun baad bixinaysaa shaanle haddaad rabto waxaad bixinaysaa shan kun baad bixinaysaa janaralka haddaad bixiso waxaa weye toban kun baad qaadanaysaa
janaraal janaraal haddaad taxdo toban kun baa lagu yaad qaadanaysaa ama labaatan kun yaad bixinaysaa janar baad noqonaysaa ninka waxaa weeye wasiirka gaashaandhigga hadduu rabo darajo in la bixiyo lacagtaa la bixinaya intaasoo darajo ah waa in lacagtii marka hore la bixiyaa dhammaan xilliyadii cabdulaahi yuusuf shariif sheekh axmed muddaxileedkii hore ee xasan sheekh iyo waagii farmaajo shisheeyuhu waxay soo saareen askar sodomeeyo kun ah oo loogu talagalay inay ciidamada shisheeye ee afrikaanka ah kala wareegaan ammaanka goobaha ay haystaan wakhtiga loo asteeyeyna wuxuu ahaa sannadkii aan soo dhaafnay ee laba kun iyo afar iyo labaatankii waxaana faylka dhaqangelinta ajandahaasi gacanta laga saaray xasan sheekh kadib laabashadiisii mey laba kun iyo laba iyo labaatankii xasan markii lagu wareejiyey galkaas wuxuu muujiyey farxad aad u badan wuxuuna si aan ka leexleexad lahayn xukuumadda washington uga aqbalay inuu dagaal la galo xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse isma weydiin su'aal uu horay uga qabay tayada iyo tababarka ciidanka iyo waxtarka uu yeelan karayo askari uu shisheeye soo tababaray ciidanka amniga aan qabnaahi waa la soo tababaray caalamkaan ugu kaalmeeyey dibaddaa loo qaaday waa la soo baray laakiin caalamku wuxuu soo bari karaa askarinimadii iyo qoraga iyo xabadda iyo maxaan ku dhaha qalabka amniga sida loo isticmaalo laakiin maskaxda askarinimada soomaaliyeed iyo cidduu xilku u hayo caalamku sooma bari karo marka askarteenni waxay noqotay marka qaarkood inay ku ekaadaan inay yihiin mashiin wax dila laakiin xilkii iyo mas-uuliyadda ay ka maqan tahay oon la gelinin annaga soomaali haddaan nahay siyaasad iyo istaraatiijiyad shabaabka looga takhallusaayo oo adag maadaama aan la imaan weynay waana loo keenay dagaaladii uu xasan sheekh la galay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ku burburayay ciidamadii dowladda federaalka ee ay shisheeyuhu ku soo tiir iyo tacabka beeleen kuwaasoo kale ah danab oo uu tababaray maraykanka gorgor oo uu tababaray turkiga ilaalo qaran oo ay tababartay eritariya haramcad oo uu tababaray turkiga milatariga gaarka ee gaashaandhigga oo ay tababartay etoobiya iyo afar iyo tobanka oktoobar oo uu tababaray turkiga ciidankan ayaa ku le'day dagaaladii ka dhacay gobollada mudug galgaduud hiiraan shabeellaha dhexe jubbada hoose iyo baay deegaannada ugu caansan ee ay ku riiqdeenna waxaa ka mid ah ceel la helay caws weyne caad camaara galcad nuurdugle masegawaay burujeed yasooman beeroyabaal shabeelow iyo kuwo kale oo badan ilaa iyo haddana waxaa isi soo taraya dadka falanqaynaya jabka ciidanka dowladda ciidankii burburay ciidanka yunityo aad u tababaran baa ku jira yunitka danab yunitka gorgor yunitkan lagu soo tababaray imaaraadka ee la dhihi jiray lagu tababaray eritrea ee loo baxshay ilaalo qaran yunityadaas waa yunityada aad ugu tababarnaa soomaaliya oo ciidamada mustaqbalka la filahayay soomaaliya inay isku hayaan ay ahaayeen yunityadii baa ku burburay waa ku baabi'een dhalinyaro badan baa ku baaba'day laba guuto gorgoraa jirtay hal guuta hadda ka hartay guutadii kale waa burburtay ciidanka ilaalo qaran sida lagu kala diraya lagu kala diro laakiin waa la kala diray hadda ciidankaas ma noola ciidankii danab oo loogu talagalay isaguna inuu kiliyar gareeyo meelaha cadowga oo marka hore uu cagta marsho kadibna ciidanka haynaya uu yimaado asagina waxaa laga dhigay ciidan meel haynaya markaasuu asagina ku burburay ciidankii waa niyad jabin yahay waa burbursan yahay kuwii ugu tababar fiicnaa haddii sidaas looga adkaanayo kuwii kalena way si yara baqayaan al-shabaab waxa waaye kalluun bad ku jiro kalluunka webiga ku jiro waxaa dhici karta webiga inuu guro laakiin kalluun bad ku jiro badima gurto sideedaba fi taariikh lama sheegeen bad gurtay marka badda ma gurto marka waa kalluun bad ku jira waay shabaabka maxaa sababtu maxay tahay dheh ciidamada dowladda federaalka markii meel lagu helo meel xiran intaa ka warqabna waay oo ay cararaan dadka shacabka ah ee arkaa waxaa la sheegaa inay askariga inta dilaan hadduu dhaawac yana dhaawac tiraan qorigana ka qaataan deegaanada marka askariga meesha marka la keenaayo ummadda soomaaliyeed way og tahay ee ugandhayska iyo etoobiyaanka iyo maraykanka ka gabdirirahayo shacabka soomaaliyeed way la socdaan dee waana sababta al-shabaab looga adkaan la'yahay ciidamada dowladda markii meel la geeyo shacabka dil kufsi dhac iyo baad iyo dil buu isugu darayaa dowlad maahan marka waxaas waa burcad waa waa maafiyo argagixiso waa waxaan ka xumahay inay ku soo aaddo munaasabadda maantay ayadoo niman ciidan soomaaliyeed ihi ay shacab soomaaliyeed laynayeen oo dilahayaan bay ku soo aadeen afar qof iyo saddex qof ayaa lagu dilay dhowr maalmood gudahood lagu dilay waxa dilahayaan shabaab maahane waa ciidan soomaaliyeed weeye oo calankii soomaaliyeed uu halkaa ugu yaallo weeye oo mushaarka soomaaliyeed qaadanhaya weeye oo magaceennii xambaarsan ayaa dhallinyaradeenni iyo aqoon-yahankeenni laynhaya waxaa la yidhaha xashiishka iyo kaniinka iyo bakhtiga iyo daroogada la inka fujin la'yi arrintaas inaad iska daysaanaan idiin sheegaya arrinta ayadaa waa in bannaanka laga maraa nin walbow aad ka dheeraataa maalin dhow waxaa la soo wadaa qalab lagu baari doona askariga haddii darooga laga helo darajo kasta ha lahaada waa ruqso arrintaasaa la soo wadaa waa noo imaan doontaa waana soo gaaraysaa waa soo dhowda inaad xashiishka iyo maxabiiska aad ka qaraabatid dadnimo ma ahan ilaahay in ka dheereeya arrinta ayadaa hala ogaado
askarta waxaa ugu tegay marka wacyigelin askarigii qaran marka marka aad wax u sheegi maagto wuxuu ku leeyahay maanta qaad iyo qaad warreedhe waxaan rabaa inaan diintaada kuu sheego wax adduun aqaro ku anfacay horta aan ku dhegayste qaad iyo qaaduu ku leeyahay marka si aad isku furdaamido waxaa u baahan tahay marka inaad qaadkii u qaaddo oo mataqaanaa wax u samaydo adiga oo raba in aad wax u sheegto askariga aad sheegtay ee horta si aan ku dhegaysto jaadka sii ku dhahaya waa jiraa ma beeninaya laakiin qaadka qaanuuna oo xarimayahay ma jiro laakiin waa u jeednaa haddana muxuu ahay dhibaatada uu leeyahay ka soo bilow xasan sheekhii hore labiyo toban sano saddex iyo toban sano ma tahay ilaa hadda ciidan saa isku ah kii qabyaalada ku jiro kii moryaan ku jiro kii daroogistaha ku jiro kii mahalka qaadwalaha ah ku jiro oo habarta qaadka hadduu doono ku dilay kii maxaan kuu sheegaa wax walba isku jacbursan calaa kulli xagga hanaanka iyo xaggana qaar baa meelaha markay taagan yihiin aad la yaabi war cunugan yarka afartan iyo shan kiilo xataa maaha markaa saa u fiiriso shan iyo afartan kiilo xataa maaha konton kiilo maaha isleedahay waduu taagan yahay meel buu ilaalinaya waxaa laga yaabaa madaxtooye inuu ilaalinayo iska dhaaf madaxtooye meesha laga soo galo inuu ilaalinayo tabartiisa tababarkiisa gaajada haysa cashadiisi inaanu heli karin xataa sometimes uu ku yidhaahdo adeer qofka maraya uu yidhaahdo adeer cashada bal caawa keen way dhacdaa waana arkay anaa arkay maaha qof kaleeto inuu iga sheekay
askartu waxay isku dagaashay baasto baastay isku dagaaleen wuxuu dhahay markii digsigii ma aragtay laga dejiyey dabke wuxuu dhahay saaxaabo ani baahayaa i hayse kis inta igu shub xaggaa geynayna digsigii sug saaxaawo geedkaas hoostiisa ma tagi kare igu shub ma aragtay ani inta igu shub xaggaa la aadaya meeshaan ma aragtay wax ma ku cuni kare ninkan woo jiifi geedka hoostiisa ku jiray oo soo orday digsigiiyoo ma aragtay tuure meeshiyo digsigii dhulkoo yaala digsigiiyoo tuure markuu digsiga tuuray caag saddexle meeshii yaaliyo soo qaatay wuu ku gidiyey ninkan uu soo gelaya maahan maaragtay laba hadal aa lis dhaafsaday meeshina maaragtay baalooto ninkan maaragtay oo ku dhuftay ninkii badarka markuu qaabtaa sababtii aniga sii waday wax qoran waa lama celi karee iga leexdi aan dhahay mar hore ammaankii furnaaye iga leexdi aan dhahay waa ku fakata baalootada biriq anigoo ah askari xoogga dalka soomaaliyeed una dhaartay dalka iyo diinta iyo dadka garaamkaygii intaas waayay guutada ugu garaanka badan leh aanna ka tirsanahay halahaasna waa leeyahayoo biyahodhalla waxaa waayay calankaas shanta gees lahaana rabaa inaan ku difaaco garaamkaygiina dadaasaas isugu keenay taliya ururka meesha jooga oo ixkumana taliya maxaa jira sidaan maxay ku dhacda haddaan dhahnay warka malihiyo weli wuxuu la mid yahay ilmaha dhadhalahoo eriga ka hurdo oo soofmooga la yidhaaho soomaaliyey sirjitay ha la ogaado marka askarigu markuu duruuftaas ku nool yahay walaalow lama dhihi karo cadow shabaab la yidhaahdo oo aaminsan inuu kugu janno tagaya ka hortag lama dhihi karo dirartii ay gashay dowladda federaalka waxay ku weysay boqolkiiba sagaashan saraakiishii dagaalgeliyayaasha ahaa ee ciidanka hoggaaminayey kuwaasoo intooda badan meydadkooda looga soo cararay furimaha waxaa ciidanka astaan u noqotay in lagu baacsado meel walba taasina waxay dhegxumi u soo jiiday wadaaddaha dowladda federaalka oo u xilsaarnaa inay caqiido ahaan askarta ku qanciyaan ku sugnaanta goobta hardanka sidaa darteed waxay wadaadduhu bilaabeen askarigii la soo cararaa naftiisa inay gaalaysiiyaan xilli ay horay u fadwoodeen ciddii ciidanka dowladda gaalaysiisa inay tahay khawaarij ninkii furin dagaal ka soo baxo dagaalka ka soo taga waa dil toogasha haddaan dilkii gaari weyno wax u dhigmo oo gaal shira ah oo ciqaab ah iyay la kulmaayaan keli marka qofkii ley ma aha qofkii arrintaas sameeyey ley ma aha hooyadii aabbihiina waa la jiraan yaa hooyadii aabbihii iyana waa la jiraan ciqaabtay wax ka qaadanayaan ayaantan dhowrkii maalinoo lasoo dhaafay waxaan joognay gobolkan shabeellada dhexe gobolkan furumaha iyo meelaha ciidamada ay sidiinoo kale u joogaana meelmeel u tagnay nasiib darro waa runta mana aha in la sheego qaar ka mid aha la xiray in taliyo horinaha iska tegey sidiinaba xataa taliyihiin ugu weyn hadduu tago hadduu dhinto wallema shaqay lahayn hadduu dhinto shaqada maa la jooji lahay qofkii taga inuu dhinto kale ha lagsoo qaadaa kuwa oo oo baxsaday oo xamar aaday waa xirxiran yihin xaggay ku xiran yihin dadkii fulayga ahaa rag isku mid ma ah goobta dagaalka lagu kala baxaa dadkii fulayga ahaa oo goobtii ayadahayd ka soo noqday annaga muqdisho kuma sii daynin iyo guryahooda waa soo qabannay waaran baan u jirnay xabsigaan ku shubnay yah nimaan daynay ma jiro nin naga fakaday oan weli la'nahay waa jiraa oon baadigoobayn asna maray tahaba mar un waa helaynaa ayaan min ayaan min alayaam mar un gacanta waa ku dhegaynaa asna gaal shiruu gelaa caawa ugu yar ninkii qori la soo tegey qorigii aan ka gudnay kii gatayna gaal shiruu ku jiraa kii qorigii dhiibay oo aan ma garanaysaa gadanna oo goobta ka soo tegayna hadda waxaan qiyaasaynaa inuu caawa sii maraayo war sheekh meeshii baan geynaynaa bartuu ka soo tagaan geynayna dadka de dagaalka ku jira oo ciidamada ah haddii ay dagaalka ama ka soo baxaan ama ay ka ka caajisaan ama dad kaleeta ama duul kaleeta ay ku fidnaayaan inay dagaalka gudan waayaan ilaahay wuxuu ku tilmaamay munaafiqiin waxaa kaleeto ilaahay ku tilmaamay fii suurati maaragtay maaragtay suurad kaleeto oo iyaduna qur-aanka ka mida wuxuu ku tilmaamay inay yihiin gaalo dadkaas waa cajiib fa aamana daa'ifatu min bani israa'iila wa kafara daa'ifa uu ilahay ku tilmaamay dadka dagaalka galay oo ka run sheegana iimaan oo alla ku tilmaamay dadka ka been sheegoo dagaalami waayo dagaalka ka soo laabtay ama xagal daaciyana gaalo ayuu ku sheegay wa kafara daa'ifa ayuu yidhi taasna waa caddahay in badan oo ka mid ah siyaasiyiinta dowladda federaalka waxay sheegeen in ciidanka xukuumadda muqdisho aan la siin wax mudnaan ah marka la barbardhigo askarta ajanebiga ah oo haysta mushaar badan daryeel caafimaad iyo lacago magdhow ah oo la siinayo reerahooda tiiyoo ay sii dheer tahay in madaxda dowladda federaalka ay dhankooda ka muuqato inay askarta afrikaanka ah u hayaan tixgelin aysan kuwooda u hayn marka ay joogto in loo mahadceliyo iyo in loo tacsiyeeyo xilliyada qaarna waxaa dhacda in madaxdu ay safar ugu tagto qoyska sarkaal shisheeye ah oo lagu dilay dalka kuna baxay gacanta milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab mucaaraba ayagana sidaas oo kale saaxiibada amisom ee muddo dheer halkan kusoo bixinaya dhididkooda iyo dhiigooda si ay u soo celiyaan nabadda iyo kala dambaynta soomaaliya ayagana inaa iraa waa mahadsan tihiin sidaas oo kalena ayagana waxaan u mahad celinayaa beesha caalamka oo garab taagan dowladnimada soomaaliya si dib loogu soo celiyo mar kale waxaa kaloo runtii ayagana halkaan uga mahad celinayaa saaxiibadeenna u p d f oo runtii ayagana ka qayb qaata howlaha halkan ka socda iyo guud ahaan howlaha dalka ka socda intaba marka aniga waxaa la ii diray nin ugandhihii soo korneyl ah baa lagu diray xamar marka reerkiisii oo meeleeda kasase ku nool xadka xumanayna inay tahay rwanda iyo uganda inaan u tago reerkiina xoogaa lacagan u geeyo tacsi ugu tago ana markaa reerka u tegey oo wixii u geeyey lacagtii iyo tacsiga ka qayb galay anigii wasiirka gaashaandhigga israacnay uganda waa ka soo tagnay marka meel askarigii dhaawaciisii daryeel fiican aanu haysa cisbitaal fiican aanu haysa cisbitaal gaar ah aanu lahayn caruurtiisii daryeel lahayn ya caruurtiisina arkayso siyaasiyiintiisu hadduu arkayo isagana in gaari buruuf un lagu hormarayo leeyahay nabadaada xataa uma baahnay aniga gaari buruuf oo qafilan baan wataa kumana arko adna ima aragtid ma garanaysaa shaharkayguna halkaasu akoon kusoo dhaco waa kaa lacag badnahay waa kaaba halkii badnahay aniga maaragtay doolshi iyo iyo iyo dhaylaan ku casheeya adiga cambuuladaada iyo soortaada ma garanayo meelaha ka hesho i don't care ma garatay aniga istanbula aada ama nairobi aada ama london aada caafimaad markaa u baahdo adigana ma garanayo meesha aadayso aday ku taallaa meeshaada iska fadhi haddaa doonto ama kulli this is not ama waxaan kuusoo baryaa qatar iyo turki iyo kiina xoogaa caloosha kasoo dhacdo baan leenahay walaalayaalow xoogaa noo soo maaragtay ya intaasaan shaqahaynaa
ciidanka dowladda federaalka waxaa weli gacanta ku haya ajaanib inkastoo qaarkood ay mushaaraadkii ka goosteen waxaa xusid mudan in dowladaha shisheeye ay askartan u qaybsadeen hab afar dhibic shan oo kale ah tusaale ahaan ciidanka tiftifka ee nisa waxaa korka ka haysta sirdoonka ingiriiska waxaa madax ka ah sambaloolshe oo haysta dhalashada waddankaas halka taliyaha nise ee gobolka banaadir cabdifataax shaawey uu isagana haysto jinsiyadda u k ciidanka booliisku wuxuu u taabsan yahay dowladda maraykanka waxaana loo dhiibay asad diyaano oo muddo dheer soo hogaaminayay ciidamada gaarka ee uu maraykanku ka samaystay puntland ee b s f oo bulshada deegaannadaasi u yaqaanaan ashahaadola dirirka milatariga waxaa dadka ugu badan ku leh etoobiya waxaana ugu horeeya odawaa oo ah taliyaha guud iyo kan lugta oo la yidhaahdo khaalid amxaar odawaa muddadii ay xasan sheekh iyo etoobiya isku dhacsanaayeen shaqada ayaa laga eryey waxaana dib loo soo celiyey kolkii ay xasan iyo abay dib u walaaloobeen khaalid amxaar sida dadka yaqaana ay inoo sheegeen waxaa milatariga xukuumadda xamar ku soo darsatay etoobiya maadaama uu ka soo mid noqday saraakiisha liyu boolis iyo sirdoonka xukuumadda adis ababa madaxda dowladda federaalka waxay mararka qaar mowlacyo iyo masaajid ka sheegaan halkudhigyo diineed oo lagu ammaanayo ciidamada asii aan dhaqan ahaan uga muuqan taa beddelkeedana waxaa fagaaraha lagu arkaa askarta oo lagu maamulayo xeerarka iyo shuruucda gumaystaha weli aasaartii iyo maaragtay iyo haraagii ka haray dowladaheena gumaystay ayaa weli ku jirna baan isnoo karnaa oo nolosheena meel kasta galay haddaan noolnahay iyo haddaan dhimanaba waxaan arkaya iyadoo maarata qofka xataa dhintay muslimka ahaa sida xataa loo aasahayo waxaa daba jooga dhaxalkii gaaladaa daba jooga qof dhintay weeye intuu nool suu noolaaba isagoo dhimay noogta xataa laga yeeli maayaan war qofkaa dhintay si fiican u aasa oo islaami ah oo kaoo ka daaya muusika iyo salaanta waadna ka dhiibi waxaan rabnaa markaa in nolosheena aan ka saarno wax kasta oo haraaga isticmaalka ah marka dhammaan qawaaniinteena iyo shuruucdeena iyo maaragtay iyo dhaqankeena waxaa nagu waajib ah inaan ka saarno waxa qof kale iska leeyahay oo weliba gaar ahaa aan ka nadiifinno oo xataa xataa calankeenii waxaa lagu quudinayaa in loo istaago oo loo hayso ayaa la siinayaa laakiin istaagid iyo deekoor iyo hoos loo qaado iyo nooca maaweelada ah waxaan leeyahay
bishii febraayo ee sannadkan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay bilowday dagaallo isdabajoog ah oo ay dib ugu hanaatay magaalooyin iyo deegaanno badan oo ka tirsan labada shabeelle dagaalladan waxaa ciidanka ku gaaray khasaare nafeed mid hantiyeed iyo dhaawac xagga sumcadda ah waxaa laga gabawaray askar badan iyo saraakiil waxaa laga furtay hub tirabeel ah iyo gaadiid waxaana joogto noqday in dagaal walba looga soo qabto maxaabiis kuwaasoo la arko iyaga oo ku tawaawacaya in la soo khalday sidoo kale waxaa gudaha dalka iyo dibaddaba arrin la wada ogsoon yahay ka noqotay in ciidanka dowladda federaalku yihiin kuwa ugu liita caalamka siddeed iyo tobankii bishii saddexaad madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa lagu beegsaday afaafka hore ee madaxtooyada wuxuuna si dirqi ah uga badbaaday iskuday abaabulan oo la doonayey in lagu khaarajiyo sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa aad ugu soo dhowaaday magaalada caasimadda ah halkaasoo ay toddobaadyadii ugu dambeeyey howlgallo ka sameeyeen dowladda federaalkuna waxay muujisay heerka ay gaarsiisan tahay ciidan la'aanta haysata shan iyo toban maalmood ka hor markii furimo badan lagu soo jebiyey askarta milatariga waxay dowladdu dirtay askar isugu jirta boolis iyo asluub ay haween ka mid yihiin kuwaasoo haba yaraatee aan dagaalka loo soo tababarin ciidan asluub waa salaamantihiin magacii aan wadanay muxuu ahaa soo asluub maahay dagaala u socotaan ma inka qarinaayo waxaadna wadataan qoriga aakaha iyo hub kale oo waaweyn intaba geedkan ha cabbayn nin walbow ha cabbaynin qoriga goormaad cabbayni ayadaaba imaan doonta nin baaba ku dhihi doona cabbe taliyaha ha ahaado maye macallinka in lala diriro la raba ha noqoto asaaba ku dhihi doona cabbee si tartiiba oo deganaanshaha markaas qoriguu cabbayso intii ka horraysa inta cabbaysa saaxiibkaa ku garab fadhiya xabadda ay ku fakani oo garab la'aan ha noqonin ammaankiisa ha xidhnaado goor la cabbeeyaa dah badan ma laha saana leley qalalalab toortooraha qoriga waa qaadanaya ciidamadii murtadiinta ee turki lagu soo dhisay kuwa ertare lagu soo dhisay kuwii waxaa weeye maxaa lahaa masar lagu soo dhisay kuwii maraykan dhisay maanta murtadiin waxay la'yihiin hal urur oo maanta dagaal gashaan waa la'yihiin urur waaxid hal urur maanta oo dagaal ay geliyaan oo isku toosan maanta gacantooda kuma jiro ilaah nu mahad celinaa subxaana wa tacaala jalla wacala
maanta ma la socotaa ciidanka milatariga maanta hal guutoo dagaalami karta inaysan ku jirin waryaa wax badan oo aanan rabin inaan meeshan ku sheegin dartooda ma raba inaan kusii socdo ciidanku waa khaldan yahay sida loo maamulay sida loo hogaamiyey waa khaldan tahay sida loo hadda dhisaa khaldan waana sheegaynaa al-shabaab oo horey looga saaray muddo laba sano ka hor ah ee meelo badan oo aan hadda ka hadlayno ay dib u soo qabsadeen inay maanta caasimadda qarku u saaran yihiin fashil ka weyn ma jiro in hadda madaxweynihii iyo kolonyadiisii ceelgaabta qarax lagula beegsado taas runtii waxay ka turjumaysaa fashilka ka dhacay arrimaha amniga
madaxweynaha dowladda federaalka waxaa lagu sifaynayaa xilligan inuu yahay nin ay xaaladdu ku xun tahay sal fadhiya ma laha soo orod iyo sii orod ayuu ka bixi la'yahay waxaa ku adkaatay muddo bil ku dhow inuu kala doorto shisheeye kala masaalix ah si uu u helo mid ay dowladdiisu magan gasho oo ka badbaadiya in muqdisho laga qabsado ugu dambayntiina wuxuu si labalabayni ku jirto isugu dhiibay xukuumadda turkiga oo uu madaxdeeda waddankooda ugu soo saxiixay khayraadka waddanka halkaasoo uu ugu dambayntii uga soo qayb galay kulan casho iyo duco lagu sheegay oo loo sameeyey wadaaddo kiristan iyo yahuud isugu jira gurguurte wuxuu sidoo kale madaxweynaha maraykanka donald trump u diray warqad uu ugu sheegayo inuu siinayo dekadaha berbera boosaaso iyo saldhigga ay haddaba haystaan ee ballidoog leh balse maraykanku meel kama soo qaadin warqaddaas waa uuna ku maadaystay turkiga oo ah dal ka tirsan nato reer galbeedkana kuna duula waddamada muslimiinta waa xukuumaddii labaad ee isku dayday inay madaxda dowladaha soomaaliya iyo etoobiya dhexdhexaadiso ruushka oo ah dowladdii koowaad wuxuu toddobaatameeyadii siyaad barre ka codsaday inuu dagaalka ka joojiyo xabashida taa beddelkeedana uu bixinayo qalab warshado iyo hub kala duwan waana laga diiday laakiin turkigu waxay xasan sheekho u soo bandhigeen inuu etoobiya qayb ka siiyo baddeenna iyagana waa turkida eh uu u saxiixo khayraadka waddanka iyo xarumo beriga ah xilli ay horay u haysteen dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee muqdisho qalinka ayuuna ugu duugay waa baddaada ha la qaato wixii mukulaal madowga la siin lahaana adigu bixi tani waa arrin cajiib ah oo u baahan in sababteeda la garto
dal soomaaliya la yidhaahda oo ku yaala geeska africa oo le xeebta saddexda kun iyo saddexda boqol iyo soddonka iyo saddexda kilomitera iyo khayraadka ceegaaga ee dabiiciga ah webiyaal iyo xoolo ayaad leedahay iyaguna khayraada marka beeraha iyo xoolaha iyo kalluumaysiga iyo shidaalka faraha badan ee ku jira gaaska dabiiciga ah ee ku jira macaadinta faraha badan leh uraniumka ugu horeeyo depositkiisa aan naqaano intaasoo khayraad ah dalkaa yaree soomaaliya la yidhaahda labaatanka milyan aan ka badnayn looma quuro waxaa ka muhiimsan hadda intaan kuu tiriyo khayraada mowqica ay ku taalo geopolitical locationka soomaaliya ku taalo waayo waxaa adduunku xataa isku haysto yaa ka talin doona oo oo ka kontroli doona yurub iyo asia iyo africa iyo yaa ka kontroli doona meeshaas dowladaha adduunku marka iyaga isku keena haysta waxay rabaan yaa ka talinaya khayraadkaas khayraadkaas ayay midba midda kale ka ilaalinaysaa in dowlad soomaaliyeed oo awood intay wada dhisaan ay iyadu kontaroosho ee cid walba la macaamisho bilateralna waa ka maqanta marka arrimahana laku haysto waa waxaas haddaba dunida caynkaasi ee dadka badh aad ula madoobi weji kale qurux badan bay leedahay oo suurtagala in wax layska dhicin karo ugu horayn qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoogu ballan qaaday diintani marnaba inaanay dumi doonin yuriiduuna an yudfiuu nuura allahi biafwaahihim ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إلهي وحليه سبحانه وتعالى إيقو وحي دونيا إلهي الدين تيسين الدميان وبختيان وأفكودك وبختيان بين ربان بان رب إليه سبحانه وتعالى ألنا ويأبى الله إلا أن يتم نوره إلهينا سبحانه وتعالى تاسي ديدي إن دينتي سؤيدنتو أما الله بختيو ربي سبحانه وتعالى واديدي وحانا الله تلماميا ودميستريا إيقو كقصبا ولو كره الكافرون ilaahay wuxuu leeyahay rasuulkaygaan soo diray hanuun iyo diin xaqaan ku soo diray si aan uga kor yeelo uga muujiyo mushrikiinta diimahooda iyo waxa haystaan oo dhow walow kariha almushrikuun horta kani waa wacdi ilaahay walow kariha alkaafiruun walow kariha almushrikuun baa ilaahay leeyahy kaafiriinta iyo mushrikiintu xataa hadday necab yihiin ilaahay diintan wuu noolaynayaa wuu kor yeelayaa culammadu waxay yidhaahdaan ka diin ahaan ilaahay baa ballan qaaday inuu ilaalinayo laakiin wacdigani inuu suurto gala bay yidhaahdeen laba wax buu wada baahan yahay xifdu lwaxy iyo taa'ifa almansuura bay yidhaahdaan idan ilaahay baa u ballan qaaday inay diintani xifdimayso asbaabtay ku xifdinaysana waxaa ka mid ah qur-aankuna isbedeli maayo sunnaduna isbedeli mayso luqada lagu fahmayaana isbedeli maysa way joogaysaa qadiyadda labaadna waxa weeyaan dad rumaysan oo exaambul inay mar walba joogaan نبينا عليه الصلاة والسلام حديث بخاري وحليه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حديث إمام مسلم لفظ قوري بخاري معنى سكلوري لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك مرنا بكزولي ما يسكوح ومضى كم دا مسلمينتي إني كوا حقه كم مغضى كتاقن يهين waanu hoojinaynin ku kasta oo khudlaan ku sameeyey aanu dhibaynin mid kasta oo wax hoojiyaa ilaa iyo ilaahay amarkiisu ka iman doono taa macnaheedu waxa weeyaan kitaabka iyo sunnaduna way oolayaan daa'ifo xaqaasi ku taaganna mar walba waa joogaysaa waxa qudhe loo baahan yahay markaa waa maxay waa ixyaa'u lumma ummadda in dhammaanteed dib loo nooleeyo diinteedana loo tajdiidiyo waana sababihii ay ku noolaadeen mujtamacaadkii hore muslimiinta mar kastoo ay dib u soo noolaashiyo sameeyeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa kale ina allaha tacaala yabcaثu lihadihi اlumma calaa ra'si kuli mi'ati sana man yujadid laha diinaha ilaahay ummadda tan boqolkii sannadoodba wuxuu soo saaraa cid diintooda u cusboonaysiisa diinta diin ahaan lama cusboonaysiinayo laakiin fahamkii dadka ayaa dib loogu celinaya diintii xaq ahayd si ay u cusboonaato nusuusta qur-aanka iyo axaadiistaasi waxay tilmaamayaan diintan inay joogayso daa'ifo haysataana inay jirayso dad soo noolaynayaana inay iman doonaan wadiifadii haboonayd wixii inaga weydaarshay wanaag doon haddii aynu nahay balan isweydiinno
dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha ee toddobaadkan waxaannu idiin soo gudbinnay warbixin ku saabsan aasaaska ciidanka dawladda taariikhdooda iyo marxaladihii ay soo mareen laga soo bilaabo xilligii la aasaasay ilaa xaaladdooda maanta barnaamijkan uu hab muuqaal ku baxaya waxa uu noqon doonaa mid idiin xiise geliya insha allah oo si qoto dheer u iftiiminaya xaqiiqooyin badan oo ku aadan ciidanka dawladda allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan oo noo fududeeyay barnaamijka idinkuna waan idinkaga mahadcelinaynaa dhegaysiga barnaamijka ilaa barnaamij dambe aynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون